لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا
مقام في الذرى صعب المنال بلوغ رقيه شبه المحال رافع دون رفعته الثريا ودون بهائه بدر الكمال له آل النبي الغر نالوه فآل المصطفى أكرم بآله مريانين عمالقة عظام بدين محمد بالغ المعالي نجوما في سماء العز صاروا لهم نور تلألأ كاللآلي كرام والسخاء siirada rasuulka salawaatullaahi wasalaamu calayh inaan diraasayno oo aan u kuurgallo si aan uga dhiganno manhaj aan u marayno soo celinta khilaafa raashida hadafka duruustan laga leeyahayna waxa weeyaan inaan iftiinsanno siirada rasuulkeennii salawaatullaahi wasalaamu calayh oo ahaa khaatamulambiyaa'i warusul kuna tilmaansanno dariiqa aan u marayno soo celinta khilaafada maanta aan u halgamaynaen u soconno si guudna arrintaas waxay ahamiyad ugu leedahay al'umma alislaamiya gaar ahaana alxaraka aljihaadiya iyo adariica almushaahida maadaama maanta aan marayno marxalad mutaqadim ah oo ashwaad badan iyo maraaxil badan laga soo gudboo la soo gooyey biidni illaahi tacaalaana aan joogno calaa abwaabi alkhilaafa araashida maanta baahi badan ayaan u qabnaa masiiradeennan aan ku dabdinno manhajkii rasuulka salawaatullaahi wasalaamu calayh
فآل المصطفى أكرم بآله مريامين عمالقة عظام بدين محمد بلغ المعالي على الأعداء دائرة رحاهم بضرب البيض أوطان العوالي هم الفرسان في سوح المنايا هم الرهبان في جوف الليالي تقاة أعلنوا الإسلام دينا وداسوا فوق أهواء الضلال ولم يرضوا بغير الله ربا فنالوا العز من رب الجلال
qaar ka mida dhacdooyinkii waaweynaa ee dhacay fatradii makiga aheyd ee uu rasuulka salaallahu calayhi wasallam towxiidka ku faafinaya magaalada maka iyo hareeraheeda waa geeridii ku timid laba ka mid ah shakhsiyaadkii garabka iyo gaashaanka u ahaa suubanaha dabayaaqada sannadkii tobanaad ee soo saarista nebi moxamed salaallahu calayhi wasallam waxyar kadib markii reer bani haashim ay ka soo baxeen toggii lagu go'doomiyey waxaa geeriyooday abitaalib oo ahaa rasuulka adeerkiisa kaalin weynna ku lahaa in quraysh laga difaaco nebiga salaallahu calayhi wasallam sida ku cad xadiid uu soo saaray imaamulbukhaari abudaalib wuxuu ahaa nin difaaca rasuulka dartiisana u carooda haddii dhib loo geysto intii uu noolaa wuxuu iska diiday gorgorton ay u soo bandhigeen quraysh oo lagu doonayey in lagu kala jaro isaga iyo wiilkiisa ama ugu yaraan uu nebi moxamed salaallahu calayhi wasallam ku cadaadiyo inuu joojiyo dacwada ula jahrayo markii uu ku jiray xanuunka sakaraatulmowdka wuxuu suubanaha salaallahu calayhi wasallam isku dayeeyey inuu ku qanciyo qiritaanka shahaadada towxiidka si uu uga badbaado naarta laakiin saaxiibadiisii ahaa odayaashii qureysheed ayaa hareerihiisa tubnaa kuwaas oo seejiyey hanuunka marka uu nebiga salaallahu calayhi wasallam ku yidhaahdo adeerkiisa abutaalib waxaad ku dhawaaqdaa kelimadda towxiidka waxay odayaashii qureysheed ay ku dhahayeen ma waxaad ka tegaysaa diintii cabdilmutalib abudaalib oo dareensanaa xaqnimada risaalada uu xambaarsanaa nebi moxamed salaallahu calayhi wasallam ayaa diiday inuu qiro towxiidka wuxuuna ku yidhi wiilkiisa nebi moxamed salaallahu calayhi wasallam haddii aanan ka baqi lahayn inay quraysh igu ceebayso inaan ka baqi geerida waxaan ishaada ku qaboojin lahaa kelimadda towxiidka sidaas ayuu ku geeriyooday abudaalib isagoo aan ka toobadkeenin shirkiga iyo gaalnimada waxaana sabab u ahaa saaxiibada xun ee hareerihiisa taagnaa ilbiriqsyadii geerida allah subxaanahu wa tacaala ayaana soo dejiyey aayaad uu kaga warramayo in nebiga howshiisa aanay ahayn inuu dadka hanuuniyo balse hanuunka uu bixiyo allah oo keliya allah tabaaraka wa tacaala wuxuu yidhi
innaka laa tahdii man axbabta walaakina allaha yahdii man yashaa wahuwa aclamu bilmuhtadiin
isla sannadkii uu geeriyooday abudaalib waxaa sidoo kale geeriyootay hooyadii mu'miniinta khadiija binti khuweylad radiallaahu canhaa oo aannu ognahay sida ay u garab istaagtay suubanaha una ahayd hooyo mu'minad ah oo ka soo dhalaashay kaalinteeda iyo inka badan geerida abudaalib iyo hooyo khadiija waxay uga dhignayd suubanaha salallaahu calayhi wasallam murugo aan la qeexi karin culimmada siyarka iyo taariikhda ayaana qaarkood sannadkaas ku tilmaama inuu ahaa sannadkii murugada caamul xusni mushrikiintii maka ayaa u arkay geerida abudaalib fursad dahabi ah oo ay waxay doonaan kaga samaysan karaan nebi moxamed salallaahu calayhi wasallam maadaama uu dunida ka tegay ninkii difaaca u ahaa ee ay dartii quraysh ugu soo dhici weysay nebi moxamed salallaahu calayhi wasallam markaas ayay quraysh laba jibaartay dhibaataynta rasuulka salallaahu calayhi wasallam iyagoo ku dhaqaaqay waxyaabo aanay ku dhiiran jirin intii uu noolaa abidaalib waxaa u bilowday rasuulka salallaahu calayhi wasallam marxalad adag oo ku tilmaaman ibtilaa'aad joogto ah iyo imtixaanna aad u culus wuxuuse rasuulka salallaahu calayhi wasallam arrintaasi ku qaabilay sabar qalbi adag iyo dulqaad fariid ah isagoo kaashanaya allah subxaanahu wa tacaala ayuuna qaatay qorshayaal iyo tallaabooyin muhiim ah sida uu inoo sharaxayo asheekh cabdililaah abukhaalid safarkii nebigu markii maka aad loogu dhibay waa markii maaragtay uu dadkii garabka u hawaayey adeerkii abutaalib uu dhintay khadiija bintu khuweylad umulmu'miniin ay geriyootay sanadkii loo bixiyey caamul xusun nebigu markii dambe maka markuu u adkaysan waayey dhibtay ku hayaan reer maka bal waxayse magaalada daa'if la yidhaahdo iyadoo maka aad uga fogayn buu isiri bal inaad ka heshid wax ansaara iyo wax diinta maarata kaa qaata nebigu halkaas ayuu u safray marka dacwada in la fidiyo oo la socdo oo lala baxo adduunka la lugeeyo oo la socday si dacwada loo fidiyo waa dhaqan ay ambiyadu lahaayeen nebiguna wuxuu kaga dayanayay raggii ka horreeyey ee ambiyadu kaga dayanayay sal alla ly salam iyo dhibta ka soo gaadhay nebiyullaahi nuux u fiirso wuxuu qoomkiisii dacwada ugu baaqayey sagaal boqol iyo konton sano ayuu ugu baaqayay intaasoo sano markaa dad yarba xataa rumeeyey dad badan ma rumayn ilaah baa inoo sheegay oo si kasta weliba dacwada dhinac kasta uu kaga keenay maruu si qarsoodiya iyo si maarata muuqata iyo dhinac kasta ilahay baa ayaad qoraan inoogu sheegay innaa arsalnaa nuuxan ilaa qawmihi an andir qowmaka min qabli an yatiyahum cadaabun aliim qaala yaa qowmi innii lakum nadiirun mubiin warkuu caddeeyey aniguna idin digaya oo cadaab idinka digayaanahaya naar waxaan idinku yeedhaya an icbudullaaha wattaquuhu wa atiicuun inaad ilaahay keliga caabudaan ka cabsataan anigana ay raacdaan nebiga ilaah baan haya ee adeecdaan maxaa dhacaya haddaad saa samaysaan yakfir lakum min dunuubikum wa yu'akhirkum ilaa ajalin musammaa inna ajala allaahi idaa jaa'a laa yu'akharu low kuntum taclamuun qaala rabbii innii dacawtu qowmii leylan wa nahaara falam yazidhum ducaa'ii ilaa firaara وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا مروا إعلان بوغو شيغيا سعلنا مرنا سر إيا قف قف بوغو شيغيا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا دينا حكستو كغيمي مدة أنت عليك ونوح رجع كل حجري سقال بقول إيا كنت سنة مدير معها دعوذيسي هبين كمو دالين هبين نيلا ونهارا سقال بكو شيغي هبين يمالي من دعوذي كباقيي سسرا يسم مغطي يسعلنا بانو شيغيي saasooy tahay dhagahay ka furaysteen sidoo ilaahay noo sheegay dacwadiisiina in yar ayaa qaadatay wamaa aamana macahu ilaa qaliil baa suuratu huud ku timi waxay yar baa qoomkiisa ka rumeeyey tira yar marka nebigu sal ly salam isagoo og arrintaa ayuu daa'if u aaday siduu gargaar uga helo oo maaragtay uu diinta u gaadhsiiya laakiin dhib weyn baa ka soo gaadhay marka waxaa la isweydiinayaa nebigu wuxuu u doortay meesha layihahdo daa'if inuu dacwada la aado magaalooyin kale muxuu aado waayey waxay ahayd baa liyahay magaalada daa'if meel khalfiya ah waxay lahayd cumuq alistraatiiji limalai quraysh rag madaxweynta quraysh bay u ahayd meel khalfiya u ahayd beeray ku lahaayeen waa dhul isagoo cagaaranoo sida maka maaha dhul saxaro aan waxba ka bixin maaha daa'if waa dhul ciinabka iyo aad uga baxaan tufaaxa iyo meel dhul buurali sarraysa oo qabow oo khudaar badani ka baxdo marka quraysh bay waxay u ahaayeen inay maaragta meelay ku nasato oo madaxyoomintoodu beeray aan sadooyin waxbay ku lahaayeen saas horta way taas way jirtay waxayna isku dayeen in badan inay daa'if maaragta ay maka soo dhexgeliyaan xoog ku soo qaataan bay quraysh isku dayi jireen waxaa ka dhexeeya reer daa'if iyo reer maka oo xoogaa colaada jirta inuu ka faa'iidaysto oo reer daa'if yidhahdo anigu waan ka imi reer makaan ka imi idinkun iyo iskii garab taaga oo diintan garab u noqda taasaa ka mid ahayd baa la yidhaahdaa waxyaaluhu ku doortay ayaa ka mid ahayd marka nimankaas may dacwadii dabcan may qaadan si xun bay ula dhaqmeen weliba nabiga way aflagaadeeyeen dhibna way u geysteen xataa way dhagaxiyeen waxay ku dareen waxay ku direen dadkii xumaa iyo caruurtii iyo sufahaadii bay ku direen way dhagaxiyeen ilaahay dhiig amaartii nabiga ka daadiyen sal salam waxyaaluhu ku doortay waxaa ka mid ahaa daa'if meesha la yidhaahdo dadka xukuma ayuu iyadana rajo ka qabaya inay diinta qaataan marka nimanka loo yaqaan bani cabdilmaalik iyo xilfigooda dadkii ahaa raggaasuu raba inuu garab ka helo saas darteed ayuu halkaana martay taasna sabab kale ahayd baa laleeyahay nebigu marka ma moogeyn calaaqaadka ka dhexeeyo iyo heshiisyada ay wada galeen reer daa'if iyo reer maka maaragtay wuxuu ogaa magaalada daa'if layahda inay sulda markasiiyo waaxida ay leedahay niman hal nin ka dambeeya ama hal qoys ka dambeeyo xukumayo ogaa marka wuxuu islaa raggaa madaxda haddaad hesho oo ay diinta qaataan inta kalena tabici u noqonaysaa diintay soo raacayaan markuu maka ka baxayey waxaa meesha iyada ku jira siriya maaragtay marka dacwadaad filinaysid shayga lihaa siriga ama maad qarsoodigu waa shay maaragtay aad iyo xadarka iyo maaragtay inaad digtoonaato waa arrin loo baahan yahay marka waxaa ka mid ah bay leeyihiin nebigu sal slam markuu daciif aadayey wax gaadiida ma raacin wuu lugeeyey lugays ayuu ku baxay hadduu marka gaadiid raaci lahaa taas waxay noqon lahayd wax maaragtay ay ka shakiyaan bay noqon lahayd oo xagguu u baxayaa nebigu gaadiigsa u qaatay xagguu u baxaya odhan lahayd laakiin keliga markuu iska lugeeyey qof halmadi inuu meelaha bannaanka isaga bannaan baxayo wuxuu kaloo nebigu doortay inuu raaco saxaabigu la odhan jiray zayd ibnu xaaritha ayuu doortay oo ruxlaada inuu ku raacayo safarkaas min naaxiya amniya maaragtay oo sirtiisan aan bixinayn dee wiilku isagu soo korsaday weeyaan marka hore xataa zayd bin maxamed markii hore la odhan jiray tabaniga markii dambe ilaa la xaaraamayo layidhi udcuuhum liaabaa'ihim wiilkaana wuu kaxaystay oo rafiiq buu la ahaa marka haddii arkaan dadku ay arkaan ninka wiilkaasoo la socda ka shaki maayaan laakiin rag kaloo hadday la socon lahaayeen shaki baa geli lahaa lakin wiilkiis baa la socday odhan lahaayeen ilaa marka waa intaan la xaaraamin wiilkii maxamed baaba loo yaqaanay zayd ibnu maxamed baaba loo yaqaanay lagama shakiin marka qofka la socdana isagiiyo wiilkiisaa bannaan ku baxay baa lisleeyahay waxyaalo ka mid a sirriyada nebigu sameeye waxaa ka mid ahaa sucamaadii daa'if xukumayey wuxuu kala kulmay nebigu wax xun buu kala kulmay ay ku cayaareen way ku jeesjeeseen nebiga marka nebigu waa u dulqaatay waxaas mana cadhoon ma odhan waad xumayseen waad dhibteen wuxuu yidhi niman yow haye waa warkiina waa fahmaye inaan meeshan imin hallay qariyo inaan idii imi cidna hau sheegina arrinta iyadana waa arrin maaragtay aad u fiicanoo hadday quraysh hadday ogaan lahayd in la xumeeyey way ku sii jeejeesi lahaayeen laakiin wuxuu yidhi war niman yow bal arrintu qarsoodi ha noqoto kolle waxaad samayseen waad samayseene iyo quraysh maaragtay igu maaragtay jeesjeesinoo maaragtay arrintaas ayaan igu ciyaarine hallay qariyo arrinta iyada waxaa kaloo kamid ah nebigu arrimuhu sameeyey markuu ay soo buriyeen reer daa'if ilaahay inuu bariyey aad u bariyey tadarucan isagoo maaragtay ducada inuu ilaahay maaragtay gacmaha u hoorsaday taas markaas taasina ducadii ka mid ahayd caisha waxay weydiinaysaa radia allahu canha nebiga nebi allo maku soo martay maalin ka daran maalintii uxud maku soo martay markii uxud nebiga dee la dhaawacay oo sidii loogeed loo galay oo quraysh ay dhaawacyo u geysatay bay tiri nebi allow maalin ka xun maalinta ka kula intaad noolayd maku soo martay markaasuu wuxuu ku yidhi laqad laqiitu min qowmika maa laqiitu waxaan kala kulmay qoomkaagi waxaan kala kulmay yani wax ka daran wax maanta uxud igu gaadhay oo kale ayaan maaragtay kala kulmay oo anoo mahmuum ah oo fakerayo meelaan u jeedo aan garanay maa iska socday ilaan baraarugay ama fekerkay igu soo noqday anoo maray meel yahdo qarnu thacaalib waa dhul boqol kilomitir ka badan intaasoo dhan nebigu meelu u socdo ma yaqaan dhibtay u geysteen darteed taasaa ka mid a waxaan kaloo ka faa'iidsanaa intaa rixlada iyo nebiga dhaqankiisa arraxma oo markay saa u galeen oo reer makana ay soo dhoweyn waayeen oo ay u diideen maka inuu soo galo reer daa'ifna ay buriyeen nebigu cid u gargaarsa uu waayey yaa ilaahay malag buu usoo diray malaku jibriil buu usoo diray markaas wuxuu ku leey ilaahay wuxuu amray malagga buuraha maaragtay mas-uulka ka ah haddaad adigu doonto inuu labada reer maka labada buurood alakhshabayn labada buurood waaweyn labadaba ku gediyi doono oo cidhib tiri doono dee labada buuroode maka ku harersan waa laba buurood aa waaweyn hadday tuulada yar ku dhacaan waagaa tuulay ahayde yani dhulkay la silmaysaa qof ka hadhi maayo marka nebigu taana wuxuu yidhi maya maya wuxuu yidhi oo waxaan rajo ka qaabaa inuu ilaahay dhabarkooda ka soo saaro oo ay dhalaan ilmo maaragtay diintan u gargaara oo ilaahay rumeeya yaan rajo ka qabaa raxmadda nebiga kutusa sal salam waxa maaragtay daciif ka soo gaadhay baa ka xeel dheeraa waxa ka soo gaadhay maalinta uxud markuu dee caaisha ku leeyahay qad laqiitu min qowmika maa laqiitu waxaan kala kulmay qoomkaaga waxaan kala kulmay yani wax daran baan kala kulmay dadkii reer maka iyo reer daciif qoomkii carbeed ee caashay aad ka dhalatay nebigu markii la yidhi maaragtay loo soo jeediyey malakul-jibaal malagii buuraha ka mas-uulka ahaa inuu labadan buurood maka ku daboolo ku qadiyo gebigeedaba dhulka la simo waxay ka mid tahay asluub alistiisaal cidhitirada yani la baabi'iyo sidii reer caadi iyo reer samuudiya loo baabi'iyey yayahay reer marka in loo baabi'iyey go-aanku ahaa oo malagga waxaa layidhi nabilahi maxamed hadduu doonayo weydii in labada buurood ku gedino reer maka arrintaasoo kalena de waa arrin ku dhacday oo baabaas iyo cidhibtirka iyo cidhibbeelkaas wuxuu ku dhacay nimankii la odhan jiray reer nuux iyo qoom caad qoomu thamuud qoomu luud waxaasoo dhan horaa loo rogay oo ilaahay baa inoo sheegay markuu qolaha ka soo sheegay wuxuu yidhi kullana khadna bidambih fa minhum man arsalnaa calayhi xaasiba ninba sibaa loo rogay qolyahaas qoladana waxaa lihi buuraha lagu gediyo maka ha lagu- ha lagu daboolaba magaalo dhanba nebi muxamed sala allahu calayhi wasalam oo ahaa mid dulqaad badan ayaa diiday tala soo jeedinta malaggii buuraha ee la xidhiirtay in la ciribtiro reer daa'if isagoo sheegay inuu rabbi ka rajaynayo inuu dhabarradooda ka soo saaro kuwa allaah oo keliya caabudaa sidoo kale kuma qancin rasuulka inuu gacmaha isa saarto amaba sii hayaamo oo uu raadiyo dhul kale oo ammaan ah taas beddelkeeda wuxuu go'aansaday inuu ku laabto magaalada maka halkaas oo ah caasimadda carabta saamaynta dacwada iyo hadalheynteedana ay ku sii bullaalayso intaba uu rasuulka sala allahu calayhi wasallam dhex joogo laakiin kulaabashada magaalada maka ma ahan arrin sahlan shakina kuma jiro in quraysh uu gaaray khabarka la xidhiidha in nebi moxamed iyo zayd ibnulxaarita ay si qarsoodiyaha kaga baxeen maka oo ay aadeen daa'if halkaasna dhibaato ay kala soo kulmeen sidaasi darteed waa in lala yimaadaa qorshe iyo xeelad siyaasadeed oo suuro gelin karta in si ammaan ah uu rasuulku ku galo magaalada maka wuxuuna nebiga sallallahu calayhi wasallam qaatay go'aan dhigaya inuu farriin u diro mudcim ibnu cadiyi oo ahaa ogaaska qabiilada reer bani noofal wuxuu ka codsaday in magantiisa uu ku soo galo magaalada maka arrinkaas oo durbaba uu oggolaaday mudcim wuxuuna diyaariyey wiilashiisii isagoo ku amray inay hubkooda dagaalka soo lebistaan afaafka hore ee kacbadana haygan ku ahaadaan mudcim ibnu cadiyi oo isaguna wata hubkiisa islamarkaana saaran hashiisa ayaa bartamaha kacbada ka sheegay inuu magangeliya nebi moxamed sala allahu calayhi wasallam oo aanay jiri karin cid ku xadgudbi kartaa ibnulqayim wuxuu kitaabkiisa saadulmacaad ku leeyahay nebiga sala allahu calayhi wasallam ayaa soo galay kacbada wuxuuna salaamay rukniga halkaas oo uu laba ragca ku tukaday kadibna wuxuu aaday gurigiisa waxaana gaar ka hayay mudcim ibnu cadiyi iyo wiilashiisa oo hubaysan xaalku wuu isbeddelay sababo la xidhiidha tallaabooyinka sida qotada dheer uu u diraaseeyey rasuulka sala allahu calayhi wasallam ee uu qaaday awgeed halka la filayay inuu maka soo geli doono isagoo isqarinaya oo hasiimo ka muuqato wuxuu magaalada soo galay isagoo la waardiyeynayo qureesh oo idilna ay daawanayso haddaba muxuu rasuulka sala allahu calayhi wasallam u doortay shakhsiyadda mudcim ibnu cadiyi muxuuse ergey ahaan ugu diray nin ka soo jeeda qabiilka khusaaca waxaan su'aashan hordhignay asheekh abu muxamed nebigu sala allahu calayhi wasalam daa'if ayuu aaday madiinatu daa'if mashruuc dacawiya ayuu aaday markay dacwadii diideen reer daa'if ayuu ka soo laabtay nebigu sala allahu calayhi wasalam Eh, waxaa marka la socday zayd binu xaaritha radia allahu tacaala canhu nebigu markuu maka soo gelayey eh, qaab marka fiican buu ku soo galay Eh, wuxuu diray nin reer khusaaco ah wuxuuna u diray mudcim binu cadiy oo ah sayidka reer bani noofal si markaa mudcim uu nebiga u badbaadiyo oo asagu nebiga u waardiyeyo mudcimna arrintii wuu yeelay saas ayuu nebigu ku galay magaalada madi- maka asagoo la waardiyeynayo oo hub lagu waardiyeynayo Een, tilaabo kastoo nebigu uu qaadayana sala allahu calayhi wasalam een, xikmad iyo siyaasad ayaa ku jirtay in reer khusaaca inuu diro una u diro nin reer bani noofal ah tilaabooyinka dhammaan waa hadaaf siyaasi ah ayay xambaarsanaayeen iyo istaraatiijiyaad qoreysh in loogu talagalay Ee, nebiguna sala allahu calayhi wasalam abaalkii wuu mudcim galay weligiis nebigu waa u haayey ilaa dagaalkii beder nebigu dhahay sala allahu calayhi wasalam haddii mudcim binu cadiy u noolaan lahaa kuwaana maanta dadkan nimankan oo qaf- la soo qafaashay way weydiin lahaa waan u fasixi lahaa marka duruusta laga qaadanayo ee, qisadan waxaa ka mid ah in laga faa'iidaysto oo ducaadu ay ka faa'iidaystaan acraafta iyo caadaadka mujtamacaadka ee qaab dacwadooda badbaadinaya wasiilo kasta oo amni iyo ximaayo ay ku heli karaan iyo xorriyad in looga faa'iidaysto labo wax kasta oo maslaxadda addacwa alislaamiya ay ku jirto iyo kuwa xambaarsan in la sameeyo waxaana ka mid ah een taxaalufaadka iyo tacaaqudaadka marxaliga ah oo ay dacwadu u baahan tahay marba haddaysan ka hor imaanaynin een musallamaadkii islaamka iyo masaa'il sharciga ah kullu shay oo fiihi maslaxatu dacwa waxaa laga rabaa inuu istiraatiijiyad kasta u qaato daaciga iyo qaa'idka muslimka ah waxaan qisadan ka qaadanaynaa farqiga u dhexeeya almucaamala alxasana walwafaa iyo muwaalaatu alkaafir wamaxabatuh qofka gaalka ah in dhaqan fiican hadduusan xarbi ahayn lagula dhaqmo ee loona oofiyo wixii wanaag uu sameeyey iyo waxaa kala duwan ee gaalka in walaal la siiyo la jeclaado oo la ammaano marka saddexdaas noqdo ayaan u soo koobaynaa
بدين محمد بانغ المعالي على الأعداء دائرة رحاهم بضرب البيض أو طعن العوالي هم الفرسان في سوح المنايا هم الرهبان في جوف الليالي تقاة أعلنوا الإسلام دينا وداسوا فوق أهل inkastoo safarkii uu rasuulka salallaahu calayhi wasallam ku aaday addaa'if aanu xaqiijin ujeeddooyinkii rasmiga ahaa ee uu rasuulku rajaynayey haddana wuxuu ahaa safar dacwo oo hanuun iyo badbaado u ahaa dadyow kale oo uu la kulmay suubanaha intii uu ku guda jiray safarkaas haddaba yaa ka mid ahaa dadkaasi waxaan ku eegi doonnaa xalqadeenna xigta insha allah
المصطفى أكرم بآلي ميامين عمالقة عظام بدين محمد بالغ المعالي رضا الرحمن غايات مبتغاه